kaga mahad celinayaa sida aad ula shaqaynaysaan howlaha wasaaradaha kala duwan ee wadaan gaar ahaan wasaaradda xanaanada xoolaha barnaamijkan ay wado oo loogu talagalay in adeeg caafimaadka xoolaha lagu bixiyo sidaad ugu bulshada ula wadaagaysaan xogaha la xiriira hawshaas guud ahaan iyo gaar ahaan sidoo kale mashruucan aad baan idinkaga mahad celinaynaa marka xigta waxaan rabaa inaan warbixin yar ka bixiyo xaaladaha caafimaadka xoolaha iyo howlaha hadda socda ee la xiriira adeega caafimaadka xoolaha specifically gaar ahaan mashruuca la yidhaahdo f s r b ee somali food system resilience project oo ah mashruuc wax badan ka qaban doona adeegyada caafimaadka xoolaha iyo sidoo kale horumarinta maahan mashruuc kaliya caafimaadka wax ka qaban doona laakiin wuxuu wax ka qaban doonaa dhinaca infrastructureka dhismooyinka la xiriira xoolaha horumarintooda wuxuu wax ka qaban doonaa dhinaca la xiriira caafimaadka oo service professionka adeega caafimaadka xoolaha wuxuu wax ka qaban doonaa capacity buildingka in la tayeeyo dadka servicekan iyo shaqadan wax ka haya sidoo kale dhinacyada policyga iyo waxa la xiriira sectorka ayuu wax ka qaban doonaa waa mashruuc integrated ah oo sidoo kale resiliency ah u adkeysiga afooyinka wax badan ka qaban doona mashruucaas qeyb ka mid ah oo la yidhaahdo emergency service oo xaaladaha caafimaadka xoolaha wax looga qabanayo ayaa hadda socda barnaamijkaas barnaamijkaas hadda socda oo xoolaha lagu daaweynayaa wuxuuna wuxuuna ka noqon doonaa mashruucaasi activitygaasi deegaanada kala duwan ee dowladda jubbaland hadday tahay wuxuu gaari doonaa gobolka gedo wuxuu gaari doonaa gobolka jubbada hoose qeybihiisa hadda uu ka socdo oo kusii gaari doonaa muddooyin kala duwan ayuuna shaqeyn doonaa barnaamijkan waa barnaamij loogu talagalay in lagu kaabargareeyo xoolo ku dhow ilaa hal milyan in wax laga qabto oo la kaabargareeyo la daawo facekan quarter one iyo two iyo three gaba waxaan hadda ku jirnaa quarterkii labaad shaqadiisaan wadnaa oo bishii labaad socota activityga waxa uu ka kooban yahay waa qeybo kala duwan activityga mashruuc uu ka kooban yahay servicekan waxa waaye kow training capacity building training in shaqaalaha loo sameeyo oo refreshment loo sameeyo oo la fahamsiiyo waxa ay ku shaqeynayaan iyo hawsha ay tahay inay qabtaan in la baro number two waxa waaye community mobilization wacyigelin in la sameeyo in laga wacyigeliyo cudurrada xoolaha in laga wacyigeliyo sida loola macaamilayo sidoo kale siday ula xiriirayaan dhakhaatiirta iyo iyo iskuduwayaasha degmooyinka iyo heer gobol iyo heer degmo sidii reporting systemka ay u sameynayaan iyo bulshada siday isugu xirnayn lahay in wacyigelintaas la sameeyo cudurradana laga wacyigeliyo sidoo kale waxaa ku jira waxa la yidhaha veterinary service profession adeeg caafimaad in la bixiyo oo asigna isugu jira daaweyn iyo tallaal daaweyn iyo tallaal tallaalka targetka la saarayo oo muxuu ahaa la tallaali doono waxaa ka mid ah cudurka la yidhaahdo jadeecada susunka dada u yaqaan agmarkana dada u yaqaano afka qalaadna waxaa lagu yidhahdaa b b r waa best respiratitis ruminant wuxuu ku dhacaa ariga cudurkaasa vaccine cambaynkiisa la qaban doonaa oo ku jira oo hadda socdo lama waa la qaban doonaa amahe waa socdaaba sidoo kale waxaa ku jira talaal la yidhaahdo sheep goat box furuqa ariga ku dhaca oo isagana ka mid ah cudurrada waxyeeleeya xoolaha economically sidoo kale isagana wuu ka mid yahay adeegyada la bixinayo ay ka mid yihiin tallaaladaas waxaa kaloo jira daaweyn oo la yidhahdo selective treatment xoolaha in la daaweeyo tallaalka sidiisa waxaa loogu talagalay immunized in neefkan looga dhigo oo difaaca jirka loogu abuuro cudurkaas immune oo u samaysto halka daawadana loogu talagalay kayska markaa lala kulmo xoolaha xanuunsan maadaama cudurka cudurrada fukaska la saarayo vaccine-ka ay yihiin ariga keliya ay yihiin ma dadkana ay dhaqdaan xoolo species kala duwan ayagana sidoo kale in la daaweeyo ariga la tallaalo wixii kays ahna la daaweeyo geela iyo lo-dana la daaweeyo ayagana daawo la siiyo oo aan maadaama ay tallaal qaadanaynin activityga waxaa kaloo ku jira wax la yihahdo disease surveillance dabagalka cudurrada xoolaha oo la isticmaali kaalo la isticmaali doono strategically manual formis hadda la isticmaalayaa oo lagu soo report garayn doonaa district village level ay ka bilaabanaysaa villageka community elderska oo dadka bulshada odayaasha u ah xoolo dhaqatada waxay usoo gudbin doonaa wax la yihahdo community animal health workerska meesha joogo daryeelaha xoolaha loo tababaray ee wasaaradda iyo hay-adaha doon hay-adaha kala duwan ay tababareen cowska ayaa markaa wuxuu usoo gudbinaya heer degmo mashruucan marka waxaa iska kaashaday wasaaradda xanaanada xoolaha heer federaal iyo heer dowlad goboleed waxaana maalgeliyey bangiga adduunka Ah, waa mahadsantihin waa tahay Eh, waxaa kale waa jirtay in talaalka ama daawooyinka socota haddeer tahay geeskiisa labaad intuu gobolka joogosan saaran yahay waxaa jira deegaano dhowr ah ay gacanta dowladda ku marto deegaano qaar ah oo badan oo dowladda ay kutaase yeeshay naanaysan oo daryeel caafimaadka xanaanada xoolaha dalkaasi sidee ku gaari kartaan maxaase idiga qorshaysan dadyo badan waxaa jirta sheeganaya dhibaatooyin ah xoolo inay ka baaba'ayaan waana jirsin wax daryeel caafimaad ah
Eh, waa mahadsan tahay mandate-ka wasaaradda waa in bulshada xoolo dhaqatada ah ee ku sugan deegaanada jubbaland inay helaan adeeg hadday tahay caafimaadka iyo sidoo kale hadday tahay horumarintaba Eh, qorshaha hadda balaanka noogu jira waa jubbada hoose iyo gedo meelaha security-ga ee ogolaanayo in la tago ee xoolaha loo daaweeyo ayay wasaaraddu shaqadu ka qabanaysaa tiimamkana ay gaari karaan deegaanada hadda dib lo- la xoreeyey oo hadda ee, ee, ciidamada dowladda ay joogaan ee, waa la tegi doonaa waana laga shaqayn doonaa meelaha qaarkoodna waa la gaaray oo hadda waa laga shaqeeyey kuwa dhimanna waa la gaari doonaa waa tahay Eh, xaggan annaka iyo gurahaaga waxaa jirta dad xoolo dhaqato badan ee gurahaaga iyo deegaanada ku xidhan degan oo xoolooda ay ka baaba'een sida ay sheegeen xanuuna halis ah ay wajaheen qaar baa soo guuro oo imaada deegaanada oo qaar baa halkaas ku boodisiin maxaad iga qorshaysa dadkaas waa mahadsan tahay strategically dadku waxay isugu jiraan dad xoolo dhaqato ah oo xoolahooda bad qabaan oo deegaanadooda degan kuwaasi waxaa la gaarsiin doonaa servicekii adeegii eh, ayaa si toosa loo gaarsiin doonaa adeegii caafimaad iyo adeegii horumarineed horumarineed ee kale waxaa kusoo haray kuwa i d bska noqday ee xeelaha internal displacedka ay xoolaha ka baabi'een waxaa la yidhahda qayb waxaa jirta la yidhahdo restocking dib in xoolaha xoolo dib loogu gado restockinga marka wuxuu sameyn wuxuu saa- ee, focuska saari doonaa ee, hay-ado kala duwanaa nagala shaqeynayo wuxuu focuska saaraa dadka xoolaha ay ka baaba'een si si ay qaxootiga uga baxaan Ee, suuragal ma ah dad xoolo dhaqato ah oo inay ee, xoolaha ka baaba'een qaxooti kusii jiraan dhaqashadii xoolahayna yaqaana waxaan ugu talagalnay istraati- qorshe ahaan in xoolaha dib loogu gado small ruminant wax la yidhaahdo xoolaha ariga loo bilaabo nin walba tiro la siiyo Ee, ee, qorshahaas wuu socdaa dhowaana waa- waa hi- waana hirgalay qeybo ka mid ah waa laga sameeyey Ee, horena waa loo sameeyey haddana wuu soo socdaa marka step by step marba qolaa la siin doonaa xoolo inta ay ka gaarayaan xoolo isku filnaansho nololeed ay deegaanadooda ay ugu laabtaanna waxaa laga sabood garayn doonaa calafka iyo caafimaadka labada ugu muhiimsanoo in laga caaf- laga sabood garay ee tahay xoolahana la siiyo waa mahadsanta waa tahay su-aasha u dambeyso Eh, talaalkan haddeertan socda ee xanaanada xoolaha ilaa muddo intee leedahay soconaya
waa mahadsan tahay Eh, mashruucu waa ballaaran yahay waqti badan ayuu socon doonaa laakiin eh, fast qorshaha koowaade hadda aan ugu talagalnay eh, waa sanadkan labada kun afar iyo labaatanka bilowgiisa lasoo bilaabay ilaa sanadka dhammaadkiisana waa socon doonaa waxaa laga yaabaa strategically extension in la sameeyo oo loo kordhiyo Eh, targetka lambarka loogu talagalay in la gaaran la gaarsiiyo deegaanada kala duwan mar walba oo deegaano cusub dowladda ay gaarto ciidamada iyo security-ga ay gaaraan security force ay gaaraan adeega waxaa loogu talagalay in la gaarsiiyo meelahaasi